bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qal الإmam أbu عiسى التirmidiy رaximh اllه taعalى bsm اllh الرحmn الرaحيم أbwab الwصاyا can rasuuli الlahi slى اllه عlyh وآlih وsلم dardaaranka abwaabtiisii weeyaan meeshaan nebiga sal ll ly slam laga warinayay alwasaaya waa jamcu wasiyatin wasiyadana waa caqdi tabaruc ah oo qofka uu ku tabarucayo bacda wafaatihi markuu dhinto ka gadaale ayb marka caqdi tabaruca marka la leeyahay d waxaan tabaruc ahayn baa baxayo markuu dhinto kadibna waxaa baxayo inta uu nool yahay wixii uu bixiyo hibo iyo wax lamida la yidhaahdaa laakiin dhimashadiisa kadib wixii la bixinayo oo isaga ogolaashihiisana lagu bixinayo waxaa la yidhaahdaa wasiyo ama dardaaran dardaaranku marka sidiisa in la dardaarmo qofku dad noolna waa ka dardaarmi karaa xoolana waa ka dardaarmi karaa dad nool haddii uu ka dardaarmayo tarbiyadooda isaa-a la yidhaahdaa oo ilmo yaryar oo kale inuu leeyahay adaa wasi iiga ah oon kuu dardaarmay ilmahaas tasarufkooda iyo yacni yaad leedahay taas marka isaa a la yidhaahdaa wasiyada xukunkeedu qofka markii hore inuu dardaarmo maalkiisa wax kamida oo waalidkii iyo u dardaarmo waajibay ku ahayd kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayra اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqa cala اlmuttaqiin ayuu alla yidhi markii aayaadka dhaxalka ay yimaadeenna waajibkaa kor waa waa la kor yeelayo waa la nasakhay dayib haddii qofka isaga xuquuq iyo wax lagu leeyahayna waajibay ku tahay inuu dardaarmo xukunka wasiyada marka waxay tahay haddii xuquuq qofka ay lagu leeyahay xaq alle xaq dadeedba ha noqdeene inuu dardaarmo waajibay ku tahay si xaqaas uunan u dhumin haddii laakiin wax xaqa aan lagu lahayn inuu dardaarmaa waa u sunno qaala baabu maa jaa fi lwasiyati bihuluh wuxuu ku yimid dardaaranka la dardaarmo huluth saddex meelood meel qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyaynata can الzuhriyi can caamir bni sacdi bni abi waqaasin can abiihi qaala maridtu waan jiraday caama alfatxi sanadkii maka la furtay maradan jiro ashfaytu aan u dhowaaday minhu liajlihi isaga dartii cala lmowti aan geeri ugu dhowaaday fa ataanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ii yimid yacuudunii isagoo ibooqanayo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina lii maalan kahiiran maal badan ayaan leeyahay walaysa yarisunii mana idhaxlayo ila bnatii gabadhayda unbaana idhaxlayso maal badan baan leeyahay gabar maahay wax kalena idhaxli mayso macnaha marka waxay tahay ahlu farad iyada unbaa ka joogto wax farad ku qaato iyada unbaa ka joogto ee haddii iyada uu soo dhaafo dabcan dad kalaa maalkii qaadanayo oo casaba ah fa fa uusii ma dardaarmayaa bimaali maalkayga kullahu kullihi dhammaantiisa qaala laa maya buu yidhi qultu fa huluthay maalii maalkayga saddex meelood labana qaala laa qultu fa shadru nusna qaala laa qultu fahuluthu qaala ahuluthu yacnii yakfii hulutth waa ku waa ka waa ku kaafinayaa wahuluthu kahiir waana badan yahay isaga xataa thuluth waa kugu filan yahay waana badan yahay saddex meelood meel boqol kiiba soddon iyo wax yar soddon iyo saddex iyo xoogaa ayuu maalku ka dardaarmi karaa wax allaale marka cuquud kasta oo tabaruc gelayso thuluthka unbaa laga goynaya oy ka go-eysaa wixii qofka ku laasimay ee waajib ku ahna thuluthku waa ka baxsanaanay adhow marka la xisaabayo ayb athuluthu wathuluthu kahiirna waxaa laga fahmayaa in laga yareeyo inay fiican tahay waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofka maalkiisa marka uu dardaarmayo saddex meelood meel wixii ka badan waa xajri ayaa uga sugan ayb xajriga anwaacdiisa waxaa ka mid a qofka in la xajriyo maa zaada cala thuluth wixii thuluth ka badan waxaana sidaas loo yeelayaa warahadiisa wuxuu maxjuur u yahay liajli warahatihi oo iyaga inaynan baaba ku dhicin darteed ayaa maalkiisa saddex meelood oo meel ounan uga badin karin dardaaranka ayb inaka adiga antadara marka maalkaasna hadda maalinkou dardaarmay la fiirin maayee waxaa laga fiirinayaa marku dhintay waxaa dhici karta qofka hadda inuu dardaarmo dardaarankaas marku dardaarmayo xoolihiisu inay badan yihiin oo wixii uu dardaarmay saddex meelood maalkiisa meel inay ka yara ka yar tahay laakiin lix bilood kadib uu iska dhintay jiradii baa ku dheeraatay maalkii baa isa sii nuqsaamay intii uu dardaarmay marku dhintay marka la xisaabay waxay noqotay wax thuluthba ka badan goormaa la fiirinaa marka maalinkii dardaaranka amase markaan uu dhintay maalinkuu dhintaa la fiirinaa hadda haddii dardaarankiisu thuluth ka badan yahay ma la fulinayo waa laga yaraynaa un marka intii thuluth ku aadan ayaa meeshii uu ku tabarucay lagu bixinayaa inta kalena xaggaanay soo aadaysaa inaka antadara inaka adiga antadara inaa ka tagto warahataka dadkii ku dhaxli lahaa agniyaaa iyagoo waxhaysto ayaa khayrun khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara'a yatakafafuuna annaas dadka gacantooda ku weydiisanaya waxbaryaya inaka adiga lan tunfiqa nafaqatan ma bixinaysid ilaa ujirta fiiha waa laga ajar siinayaa xataa luqmatu tarfacuhaa ilaa fi imra'atika xataa luqmadda aada haweentaada afkeeda u koryeelaysid waa laga ajarsiinayaa qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow ukhallafu can hijratii hijradeyda miyaa la iga reebayaa oo markaan soo hijrooday kadib miyaa halkan la igu reebayaa aniga saasaan ku yidhi buu yidhi meeshaas marka qaala qultu yaa rasuula allah ukhallafu can hijratii qaala wuxuu yidhi inaka adiga lan tukhallafa bacdii gadaashay lagu dibdhigi maayo fatacmala camalan aada samayso turiidu bihi wajhallaahi ilaahay wejigiisa aada doonaysid camalkaa ku doonaysid ila sdadta bihi waxaad ku siyaadsanaysaa rifcatan sarrayn iyo wadarajatan darajo walacallaka waxaa laga yaabaa an tukhallafa in lagu dibdhigo xataa yantafica bika aqwaamun ilaa ay dadkugu intifaacaan wayudara bika aakharuuna kuwo kalena lagugu dhibo kuwii sharta badnaayoo xumaayo waa lagugu dhibayaa adiga kuwii khayrka lahaaye muslimiintana waa kugu intifaacsanayaan sidaa marka nebigu sheegayeyna noqotayoo sacad muddou noolaadayoo ummaddii muslimkana waa anfacay ummadihii sharta badnaayna wuxuu ku noqday markaa yacnii waa lagu waa lagu dhibay allaahuma amdi liasxaabii hijratahum ilaahu asxaabteyda hijradooda u tebi oo u dhammaystir walaa taruddahum calaa acqaabihim ciribtoodana ha u celinin laakina albaa'isa midka yacni baasaystay sacdu bnu qawlatow yarhiya lahu yarhii lahu waa u calaacalayaa rasuulullahi sal l slam waa u calaacalayo an maata bimakata inuu maka ku dhintay darteed ayuu nebiga ugu calaacalay ninkaa sacdu bnu qawlana dee nin beder ka qeyb galay buu ahaayo mako ayuuna ku dhintay tegey halkaasuu ku dhintay marka arrintaa nebigu waa uga calaacalayaa ayb isagu inuu munaafiq yahay maaha qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can sacd bni abi waqaas qaala wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi sida laysa lirajuli qofka male an yuusiya inuu dardaarmo biakhara min athuluthi wax thuluth ka badan waqad istaxaba bacdu ahlilcilmi waxay sunneeyeen an yanqusa min athuluthi inuu ka nuqsaamiyo liqowli rasuuli llahi sal ly slam wathuluthu kahiir qaala baabu maa jaa fi lidraari fi lwasiyati dardaaranka in lagu dhibo dadka wixii ku yimid ayb qofka ada intuu caafimaadka qaba isaga maalkiisa waa bixin karaa wax thuluth ka badan ee marka uu jiran yahay jiro inuu ku dhintana loo cabsanayo uu ku jira waay marka hulud ka badan uunan dardaarmi karin ayb marka wuxuu leeyahay dardaaranka in lagu dhiba dadka wixii ku yimid caddayntiisa qaala xadaanaa nasr bnu caliyin aljahdamiyu qaala xadaanaa cabdusamad bni cabdilwaarif qaala akbaranaa nasru bnu caliyin wa huwa jaddu hada nasri nasriga hore awowgiis waay oo sheekha tirmidi ayaa waxaa la yidhaahdaa nasru bnu caliyi bni nasri bni caliyin ayaa la yidhahdaa marka nasru bnu caliyinkan dambe nasarka hore awowgiis waayo qala xadaثna alashcaث bnu jaabiri wahuwa alashcaث bn cabdالlahi bni jaabir alxudaani saduq can shahr bni xawshabin can abi hurayrata anahu xadaثahu can rasuuli اlahi sal ly slam ina rajula qofka layacmalu waa camal falayaa buu yihi walmar'ata haweeneyda iyadana way camal falaysaa biطaacati اllahi ilahay daacadiisa sitiina sana lixdan sano uma yaxduruhum اlmowtu geeridiiba uu imaanayayso fayudaaraani way ku dhibtamayaan fi lwasiyati dardaarankii bay ku dhibtamayaan fatajibu lahum annaaru naar ayay marka u waajibaysa naar baa u waajibaysa iyaga marka uma qara'a calaya abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu korkeyga ku akriyay min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin gayra mudaar aayaddaas dardaaran fulintiisa ka gadaale ayaa dhaxalka la qaadanayaa deyn gudideeda kadib hayra mudaarin dardaarankaasoo ku wax lagu dhibaya aan ahayn markaan qofkiisa uuna waxba ku dhibaynin marka wuxuu ka mid yahay su-ul khaatimada sida hadda xadiidka ka muuqato qofku inuu muddo intuu soo camal falo fii aakhiri xayaatihi dardaaran jowr ku jira intuu sameeyo dad ku dhibo sidaana uu ku dhinto waa khaatimo xumay gelaysaa alciyaadu ilى qowlihi wdlika alfawz اlcaظiim qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwajhi maطbuucu hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu bau dhigayaa laakiin waa xadiidu xasanu غariib makhduudaadku saas wanasr bnu عaliyi aladi rawaa can اlأshcaث bni jaabir huwa jadu nasri اljahdamiyu qala baabu ma jaءa fi اlxahi عlى اlwasiyati wixii ku yimid dardaaranka in laysku booriyo qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan can ayuba can naaficin can ibni cumar qaala qaala الnabiyu slى اllahu عalayh walih waslama maa xaqu mri'in qof xaqiisa ma aha qofka oo muslimin muslim ah yabiitu bar inuu baryo leylatayni laba habeen inuu baryo walahu walxaal lahuna ou u sugnaaday isaga maa yuusii fiihi wax uu ku dardaarmayo yani maal uu ka dardaarmo xuquuq lagu leeyahay iyadoo ay jirto xaq uma leh inuu laba habeenoo isku xigta baryo ilaa wa wasiyatuhu ilaa dardaarankiisa maktuubatun mid la qoray ay tahay cindahu agtiisa waa in marka dardaarankiisa agtiisa lagu qoro uu diyaar ku ahaado qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya can الzuhriyi can saalimi can ibni cumara can الnabiy sal ly slam naxwahu ayb naaficna waa wariyey saalimna dabcan waa u wariyey qaala baabu maa marka dardaarankan marka uu xuquuq qofka lagu leeyahay waa waajib marka kalena waa sunno xahigan iyo boorintan saasay kala tahay qaala baabu maa jaa-a ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama lam yuusi wixii ku yimid nebiga inuunan dardaarmin qaala xadaثana axmed bnu maniic qaala xadaثana abu qaطanin camr bnu اlhaytam البغdاdي وهuوa البصري ثqة rawى lh الbخاري في الأdب المفرد ومسلم والأربعة qال xdثna مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف qال qلت لبن أbي أوفى cبداللahi بن أbي أوفى baan waxaan ku ihi أwsىa رasuul الlahi صلى اه عل سلم نبga ma dardaarmay qاala lا maya buu yihi qultu waxaan ihi وkayfa kutibat الوaصية oo dardaaranka see dadka loogu farad yeelay wa kayfa amara annaasa dadka see u amray nebiga inay dardaarmaan isaguna uunan u dardaarmin qaala wuxuu yidhi awsaa bikitaabi illaahi tacaalaa ilaahay kitaabkiisa in la raaco ayuu dardaarmay nebiga sal l slam marka wasiyadii baa laba ictibaar laga dhigay ictibaarna waxaa la yidhi maya ma dardaarmin ictibaarna waa dardaarmaa layidhi waa laba ictibaar dardaaranka marka uu anfiyey ee uu yidhi nebigu ma dardaarmin waxay tahay dee nebigu kama uunan dardaarmin marka uu isagu dhinto yaa isaga beddelayo oo madax noqonayo taa nebigu kama dardaarmin su-aashaasna aad bay u badnaan jirtayoo shiicada ayaa ayaa keeneen oo iyaga waxay dhihi jireen cali baa kitaab iyo warqad baa loo qoray waxbuu haystaa isaga inuu madax yahay nebiga kadib qaarkood baa quluwi bay kusii sameeyeen waxay yidhaahdeen suurad qur-aanka ka mida ayaaba sheegi jirtay oo saxaabadii baa qur-aanka ka tirtireen suuraddaa waa jiri jirtay bay dhaheen qaar kuwana waxay yidhaahdaan marka waa wasiyadaas un waa caqiida uu keenay cabdullaahi ibnu saba ee uu yidhi nebi kasto wasi ayuu lahaan jiray nebiga wasigiisana cali waay nebigu ambiyada isagaa khatimay calina owsiyada isagaa lagu khatimay khuraafaadkaas buu ninkaa yahuudiga u keenay ee saxaabadii marka in la weydiiyo taasaa dhalisay calina waxtaa waa la su-aali jiray waxaa la dhihi jiray caliyo wax adiga had haysata maa jirto ku gaara oo lagaaga tegay oo dadku kale aynan kula ogeyn mayuu dhihi jiray maa cindanaa ilaa kitaabullaahi annaga kitaabka alla unbaa agteenna yeel qur-aankan iyo warqadan waxaa ku qoran warqadana waxaa ku qoran axkaamtii diyada iyo axaadiidkii diyada ayb calina waa la su-aalay sidaasuu yidhi ibnu abi owfana sidan buu yidhi caa-ishana waa la su-aalay markii la su-aalay waxay tihi cali nebiga maa u dardaarmay baa la yidhi markaasay tihi goormuu dardaarmayay nebigu wuxuu ku dhintay xabadkayga iyo iyo iyo jilbahayga inta udhexayso ku dhintay rasuulka maa beyna saxriya wa naxriya buu ku dhintay annaga lafteenna waxaan uun aragnay nebiga oo soo raaracsamay ayaan aragnay markaan saa u fiirinayna inuu dhintay baanba ka war helnay oon aragnay goormuu dardaarmayey bay tiri marka markaa dadkii joogay baa og inuu dardaarmay iyo in kale dabcan dadkan waxaan dambe marka maxay ka garan karaan iyaga cabdullaahi ibnu saba yahuudi islaamnimo sheegtay buu ahaayo sanco ka yimid meeluu nebiga ku dhintay iyo waxaana war uma haynin marka in laga rumaysan waayo asxaabu rasuulillaahi ee yahuudigaa la rumaysto waxay ku tusaysaa uun nimankan shiicada khubhiga ku jiro iyo islaamnimaduba inay ka tahay nifaaq khadalahum allahu walacanahum ayb marka taasaa keentay bukhaari laftiisa xadiidkan iyo xadiidka caa-isha waa wariyey kitaabulwasaaya ayuu ku keenay ayb qaala marka nebigu ma dardaarmay maya macnaha waxay tahay qof mau dardaarmay oo maxaa wasiyadu waajibay ahayde haa waa dardaarmay wuxuu ku dardaarmay qur-aanka in lagu dhego la qabsado waa laba ictibaar marka qال hda xadيiث xasn صحيiح la نcrifه إlا min xadيiثi malik بn mغwl bعض نسq waxay ku dareen غarيib غarيib lakin ma leh ayb qaala bab ma jaءa laa waصyةa لwاariثi wuxuu ku yimid dardaaran male qof wax dhexlayo ee dardaaran haddii la bixinayo qof wax dhexlaya dardaaranna ma la siin karaa maya qala xadaanaa hanaad wcaliy bnu xujri qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash qaala xadaanaa shuraxbiil bnu muslim alqowlaaniy marka shuraxbiil bnu muslim alqowlaaniyu shaamiyu saduuq fiihi liin can abi umaamat albaahiliyi qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nabigaan maqlay buu yihi fii khudbatihi khudbadiisa caama xajat اlwadaac sanadkii xajat اlwadaac in allaha tabaaraka wa tacaala alle qad acdaa wuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu ayuu siiyey falaa wasiyata dardaaran liwaaritin ku wax dhexlayaa male mid wax dhexlayaa dardaaran male ninka wax dhexlayaa de ilaahay baa meel u saaray wixiisa isaga male dhexal ayb marka hadday u ogolaadaan dadka dhaxalka lehna shaafici wuxuu leeyahay hadday u ogolaadaan dadka dhaxalka leh hadday u ogolaadaan oo ay dad wax tabaruci kara ay yihiin waa bannaan tahay oo qaadan kara leanna awalba ayaga maslaxadooda loo loogu diiday hadday iyagu u ogolaadeen waa qaadan kara hadday laakiin ilmo yaryar iyay yihiin maya leanna ilmo yaryar iyagu de tabaruc ahal uma aha qof waalan hadduu ku jiro sidoo kale ahal uma ahan tabaruc ayb alwaladu lilfiraashi waladku wuxuu ku sugnaadaa gogasha oo ninka gogasha iskale baa ilmahana iska yeelanayo walilcaahiri zaanigana alxajaru dhagax buu leeyahay waxisaabuhum cala allahi xisaabtoodana allay korkiisa ahaatay waman iddacaa qofkii sheegta ilaa gayri abiihi aabihii cidaan ahayn aw intamaa ama uu abtirsado ilaa gayri mawaaliihi mawaalidiisa cidaan ahayn facaleyhi lacnat ullahi taabicatu lacnadii allee wax raacaysay korkiisa ha ahaato ilaa yowmi alqiyaama laa tunfiqu imra'atun haweeney ma nafaqaynayso yacni yaynan bixinin min beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa yaanay ka bixinin waxba ilaa biidni zawjihaa ninkeeda inuu eedmaya maahan qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah wala acaama cuntadana qaala daaka afdalu amwaalina cuntada maalkeenna kan ugu fiicanba wa qaala wuxuu yidhi alcaariyatu muwaddaatun caariyadu waa tu la gudanaya waalminxatu maniixaduna marduudatun waa la celinaya neefkii lagu maaliyey ninkii ku maaliyey waa inaad u celisaa markaa ka dhammaysato waddaynu maqdiyun deyntuna waa mid la gudayo wazaciimu haarimun daaminkuna qofka wax damiintayna haarimun weeyaan mid wax gudaaya ayb oo isaga de wixii uu mas-uul qaadayaa laga rabaa inuu ninkii meesha keeno ama uu qala wfi lbaabi can cmr bni khaarijata waanas bni maliki qala wahada xadiidu xasan qala waqad ruwiya can abi umamata can الnabiy sal l slam min gayri hada اlwajhi wariwaayatu ismaaciila bni cayaash meeshaan marka ismaaciil uga warama wariwaayatu ismaaciila bni cayaash can ahli اlciraaqi wa ahli اlxijaazi laysa bidaka sidaa ma ah fima yatafaradu bihi wuxuu la gooni noqonayo isaga haddii marka riwaayat ahli lciraaq ama ahli lxijaaz laakiin la mutaabaceeyo dhib ma leh markuu laakiin isaga la gooni noqdo may liannahu rawaa canhum manaakiira manaakiir buu ka wariyey wa riwaayatuhu can ahli shaami asaxu haakada qaala moxamed bnu ismaaciil qaala samictu axmed bn alxasan yaquulu qaala axmed bnu xambal ismaaciil bnu cayaash aslaxu xadiidan min baqiya isagaa baqiya ka xadiid wanaa hagaagsan walibaqiyata axaadiidu manaakiiru can ihiqaat baqiya wuxuu leeyahay axaadiid manaakiir ah buu ka wariyaa dadka hiqaadka ah qaala wasamictu cabdاllahi bn cabdiraxmaan wcabdullahi bn cabdiraxmaan abu moxamed addarimiyu alxaafid yaquulu samictu zakariya bna cadiyin yaquulu qaala abu isxaaq alfazariyu khuduu can baqiyata maa xadaثa can ihiqaat baqiya ka qaata wixii uu dadka hiqaadkaa ka wariyo walaa ta'khuduu can ismaaciila bni cayaash ismaaciil bnu cayaash ha ka qaadanina maa xadaa maa xadatha can ihiqaati walaa gayri hiqaat waxa uu hiqaadka iyo hayru hiqaadkaba ka wariya midna ha ka qaadanina ee marka bukhaari sma imaam axmed ismaaciil ibnu cayaash iyo baqiya ismaaciil uu fadilay ayb cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarimiyu isaguna wuxuu fadilay ismaaciil bnu cayaash iyo baqiya baqiyu fadilay meeshaa marka way isku khilaafeen labadooda ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can shahri bni xawshab can cabdiraxmaan bni ghanin can camr bni khaarijata ana الnabiya slى اllahu alayh wali waslama khaطba calaa naaqatihi ayuu ku qudbeeyey hashiisa korkeeda hashiisa korkeeda ayuu ku qudbeeyey xadiid baa isaguna wuxuu ahaa xoolaha nool yaan laga dhiganin laa tatakhiduuha karaasiya xoolaha kursi ha ka dhiganina aada ku fariisataan see loo jamcinaa marka xadiidkan iyo kan waxaa la leeyahay marka waxaa la diidayaa in kursi laga dhigto layskaga sheekaysto ee midkaanna haddii maslaxa ay jirto laakiin sida tan oo kale waa la ogol yahay maslaxada marka nebiga ka keentay waxay ahayd waa xajat ulwadaac dadkiibuu u qudbaynayaa ee haddii dadku marka uu dhex galo oo dhulka ku istaaga lama maqlayo codkiisa dadkuna ma arkaayaan hashiibuu marka korka ka fuulaysay dadkuna u arkaan warkiisana ay u maqlaan maslaxadaasaa keentay laakiin sida kale lama ogolo waana sida uu ku jamcinayo alimaam aaxaawi abu jacfar aaxaawiyu kitaabkiisa mushkil اlaathaar ayb wa ana taxta jiraaniha wa ana aniguna taxta jiraanihaa dhuunteeda hoosteeda aan ahay oon taaganahay saxaabigan marka camr bnu khaarija wuxuu leeyahay waxaan taaganahay hasha dhuunteeda hoosteeda jiraan waaa aljiraanu baaطinu اlcunuq qoorta waxay leedahay kor iyo hoos soo maaha hoosti marka meeshaan waay meesheedaa hoose baatinkaa hoosteedaan taagnaa ayb wa hiya iyaduna taqsacu iyada oo markaa yacnii raamsanayso bijaratihaa jaradeeda waxaa markaa yacni caloosheeda ka yimid ama yacni ka yimid ay markaa dib haddana u raamsanayso ay baryo qaadayso wa ina lucaabahaa dhareerkeedana yasiilu ou da-ayo beyna katifaya labadeeda garboodou ku da-ayay dhexdeeda hoosteedu taagan yahay marka dhareerkeedii baa ku da-ayay isaga meeshaa marka waxaa laga qaadanaya xayawaanka daahirka ah ee aan cayntiisu najaas aynan ahayn dhareerkiisa iyo dhididkiisa iyo waa daahir ee hadday najaas tahay nebigu wuxuu dhihi lahaa war ka dheerow fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya in allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu alla wuxuu siiyey qof kastoo xaq leh xaqiisa falaa wasiyata liwaarihin mid wax dhexlaya dardaaran ma leh wاlwaladu lilfiraashi walilcaahiri اlxajar qaala waman iddacaa ilaa gayri abiihi qofkii sheegto aw intamaa ilaa gayri mawaaliihi u abtirsado ragbatan canhum nacayb oo nacayo ragbatan canhum marka waa shardi haddii marka qofku uu qof kale ixtiraam ahaan ou aabbe isaga yidhaahdo o kale iyo wax lamida waa laga fiican yahay laakiin de lacnada iyo kufriga iyo ma gelaayo isaga lanna ragbatan canhum nacayb ou nacayo ma ka aha fa calayhi lacnat ullaahi korkiisa ha ahaato laa yaqbal allahu minhu sarfan walaa cadlan sunno iyo farad midna alla kama aqbalo ayib muku qoraayo ma ade hahe hataa kan ma baraarujinin ayb qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix qaala wasamictu axmed bna اlxasan yaqulu qaala axmed bnu xambal laa ba'sa wuxuu yihi dhib male wuxuu yihi laa ba'sa dhib male bixadiidi shahr bni xawshab qaala wasaأltu mxamed bna ismaaciil ayaan su-aalay can shahr bni xawshab fawadaqahu waa towhiiqiyey waqaala wuxuuna yidhi inamaa takalama fiihi ibnu cawn unbaa ku hadlay uma rawa bnu cawn ibnu cawn wuxuu ka wariyey can hilaal bni abi can hilaali bni abi zaynab can shahri bni xawshab uu ku hadlay waana ka wariyey aimada qaar badan baa daciifiyeen isaga laftiisa shahru bnu xawshab laakiin waxaad moodaa tirmidi isaga inuu tawhiiqiisa arko muxuu idin dhigay intuu ku dhigay laa ubaaliy wasamictu axmed bn alxasan yaqulu qaala axmed bnu xambal laa ubaaliy bixadiidi shahr ibni xawshab mau idin dhigay adi muxuu ku dhigay intaas dhan kuuma dhigaayo laa ba-so dhigaa kan kolle waa in la fiirsho sida ay dabcada boolaaqna waa fiiri doonaa insha allah marka berri aan keenayna qaala baabu maa jaa-a wuxuu ku yimid yubda-u biddayni qabla alwasiyati deynta gudideedaa lagu bilaabayaa wasiyada ka hor qala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can abi isxaaq alhamdaniy can alxaari can caliyin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qadaa bidayni buu xukumay qabla alwasiyati wa antum idinkuna taqra'uuna waxaad aqrinaysaan alwasiyata wasiyadii qabla dayni inay tahay waa soo mar min bacdi wasiyatin yuusaa biha ow dayni marka deyntii baa la daba mariyey laakiin deyntaa la horgudaa sunada cadaynayso qaala walcamalu calaa hada cinda caamati ahli اlcilmi anahu yubda-u bاddayni qabla اlwasiyati qaala baabu ma jaءa fi rajuli yatasadaqu qofka wax la sadaqaysanayo ow yuctiqu ama xoreynayo cinda almowti geerida agteeda ayb qala xadaثna bundar qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdiy qala xadaثna sufyaan can abi isxaaq can abi xabibata الطaa'iy wahuwa maqbulu ninkaa marka ibnu xibaan cidaan ahayn ma towfiiqinin qaala awsaa ilaya akhii walaalkay baa ii dardaarmay biطaa'ifatin min maalihi qeyb maalkiisa ka mid ah falaqiitu waxaan la kulmay abadardaa faqultu waxaan idhi ina akhii walaalkay awsaa ilaya waa ii dardaarmay biطaa'ifatin min maalihi qayb maalkiisa ka mida fa ayna taraa lii wadcahu xaggeed u arkaysaa inaan dhigo fi lfuqaraa'i aw ilmasaakiini aw ilmujaahidiina fii sabiili اllaahi qaala wuxuu yidhi abadardaa amaa ana aniga falow kuntu haddaan ahaan lahaa lam acdil bilmujaahidiina yacnii mujaahidiinta cidna kama lama aanan simeen ama kama leexdeen samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul mahalu اladii yuctiqu kan xoraynayo cinda almowti kamahali اladii yuhdii idaa idaa shabica qofka yacnii wax xoreynaya geerida agteeda wuxuu la mid yahay midka wax hadiyeynayo markuu dhargo qof markuu dhargay wax bixiyey ayb xadiidka isnaadkiisu waa daciif oo abu xabiibaa ku jiro cid aan ibnu xibaan ahayn oo tawhiiqisayna ma leh weliba dadka dabaqada kuwa yani maadaama uu dabaqa haalida oo kale uu yahay waa kuwa badanaa oo isagu wax ka soo noqdaan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu xadaثna qutaybatu qala xadaثna leyth can ibni shihaabi can curwata ana caaishata ahbarathu ana bariirata jaaءat way timid tastaciinu caaishata iyadoo kaalmaysanaysa fii kitaabatihaa qoraalkeeda fii kitaabatihaa kitaabadeeda dadkeedii baa kitaabeeyeen haddaad intaa keento xoraa tahay baa la yidhi walam takun qadad min kitaabatihaa shay-an kitaabadeediina waxba kama bixinin kitaabadu waa nujuum oo munajama ah waxba kama ayna bixin fa in axabuu hadday jeclaystaan faqaalat waxay tihi lahaa faqaalat lahaa caaishatu caaisha waxay ku tihi irjici ilaa ahliki dadkaagii u laabo fain axabuu hadday jeclaadaan an aqdiya canki inaan kaa gudo kitaabataki kitaabadii wayakuuna lii walaa-uki walahaaguna ii ahaado facaltu fadakarat dalika bariiratu bariira arrinkaabay sheegtay liahlihaa bay u sheegtay fa abow way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in shaa-at hadday doonto an taxtasiba inay kugu ajar tirsato calayki adiga korkaaga ha samayso wayakuunu lanaa walaa-uki walahaagana annagaa yeelanayna faltafcal saa hadday rabto ha yeesho fadakrat dalika lirasuuli llahi sal ly slam faqaala lahaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi ibtaacii iibso faactiqii xoree ka bacdi marka ibtaaciidan qof oo kitaabo ku jiro in la iibsan karaa laga qaadana qofka mukaatabka addoonka mukaatabka in la iibin karo qof kale uu iibsan karo ee kutubta shaaficiyadana de waxay leedahay kitaabadu waa caqdi laazim ah min darafi sayid jaa-izun min darafi alcabd addoonka xaggiisa jaa-izuu ka yahay sayidku laakiin kama bixi karo ee wax sidaa laasim u ah oon ka bixi sayidku uunan ka bixi karin ee qofkii addoonkiioo shaqo galay oo inuu isfurto rabo miyuu nin kale ka iibin karaa waa diidayaan marka shaaficiyada iyaga qisadaanna waxay leeyihiin kitaabadii waa la fasakhay oo iyada bariiro ah baa fasakday oo ka baxday addoonku ilaa waa ka bixi karaayo markii ay ka baxday markaa kadibaa la iibiyey iyada oo ilaa iyadoo caqadkii socdo ninkiina shaqo aaday oo wax bixinayo haddii la yidhaahdo waa layska kaa iibin karaa markii la doono wixii uu bixiyeyna marka xaggay maraya ayb madaahibta kalena waxay leeyihiin addoon waaye maadaama uu addoon yahay waa la iibin karaa fa qaala wuxuu ibtaaci iibso fa actiqii xoree fa inama alwalaau waluhu liman actaqa qofkii xoreeyey buu u sugnaaday uma qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa kacay faqaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shuruudan shardinayo laysat fii kitaab illaahi naga gado welihii annaga aan yeelanna maxay tahay man ishtarada shardan qofkii shardiyo shardiga oo laysa fii kitaabillaahi laysa fii xukmi kitaabillahi kitaabka alle xukunkiisa dhexdiisa aan ahayn waa insaan la yihaha laysa fii kita shardi aan kitaabka alle ku jirin haddii la dhaho waxaa ka soo baxaysa shardi kastoo kitaabku ounan sheegin baatil inuu yahay sidaana ma aha macnuhu marka waxay tahay shardigan fii xukmi kitaabillahi waa inuu ansax yahay saas waa macnuhu saas waa wailaa labada qof shardiga ay kala gelayaan kitaabka alle inuu mansuus ku yahay qasab maaha laakiin un waxaa la fiirinayaa in kitaabka alle baatil uusan ku ahayn bis meeshaan marka fii xukmi kitaabillaahi falaysa lahu malaha wain ishtarada mi-ata maratin boqol jeerba ha shardiya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can caaishata qaala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi ana alwalaaءa liman actaqa walaha waxaa iska leh qofkii wax horeeyo ka un baa qaadanaya halkan baa buhayariyaho isaga darayna qaala bismi اllahi الraxman الraxiim abwaabu اlwalaaءi wاlhibati can rasuuli اllahi sal اه l slam walaha iyo hibada wixii ku yimid nabiga xaggiisa qaala baabu ma jaءa alwalaaء liman actaq qala xadaثna bundar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdi qala xadaثna sufyaan can mansuuri can ibrahima can اlأswad can caaئiشhaةa anaha araadat an tashtariya bariirata inay gadatay damacday faاshtarطu اlwalaaءa bay shardiyeen faqala الnabiyu sal ه slam alwalaaء liman acda haman walaaha waxaa iska le qofkii hamanka bixiyo ow liman waliya nicmata ama ninka nicmada yani iska leh ayb oo ninka nicmadii marka ay la xiriirto oo isaga markaa saaxibka u ah qaala wfi lbaabi can ibni cumar wabi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi qaala baabu nahyi can bayci اlwalaa'i wahibatihi walaha in la iibiyo iska reebidda la iska reebe ama la hibeeyo welihu waxay tahay ninkan welihii aan ku lahaa aan aniga maadaama aan xoreeyay adaan ku siiyey walaaltinimadoo kale way walaaltinimada adiga aada qof la tahay cid kale ma sii kartid qaala xadaanaa xadaثana bnu abi cumar qaala xadaثana sufyaan bnu cuyaynata qaala xadaثana cabdullahi bnu dinaar anahu samica cabdullahi bni cumar ana rasuula اllahi sal l slama nahaa can bayci اlwalaaءi wahibatihi qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu laa nacrifhu ila min xadiidi cabdillahi bni dinaar can ibni cumar can الnabiy sal l slam anahu nahaa can bayci اlwalaaءi وعn hibatihi wqad rawaahu شhucbaة وsufyaan الthawriy وmalik bnu anas can cabdالlahi bni dinaar wayurwى can شhucbata qaala wuxuu yihi lawadidtu waxaan jeclaystay ana cabdالlahi bna dinaar xiina xadaثa marku sheegay bihada الxadiiثi xadiidkan adina lii inuu idmi lahaa xataa kuntu aquumu ilaa aan istaaga mid istaaga aan ahaado ilayhi isaga uu istaago fauqabila ra'sahu markaa aan madaxiisa dhunkado waxaan jeclaystay yani xadiidkan markuu sheegay cabdullahi bnu dinaar inuu ii ogolaado inaan inta istaaga madaxa ka dhunkado sidanna dabcan wuxuu leeyahay sababtu waxay tahay xadiidkan wuxuu ka caan baxay cabdullaahi bnu dinaar ayaa aad u caan bixiyey ilaa imaamu muslim laftiisa fii saxiixihi uu ku yidhi markuu xadiidka soo saaray annaasu kulluhum ciyaalun calaa cabdillaahi bni dinaar fii hada alxadiid xadiidkan wuxuu yidhi ummadda dhan ciyaalay ugu yihiin cabdullaahi bnu dinaar yani isaga unbaa wariyey oo aada yacni abu nucaym alasbahani isagana xadiidkan duruqda looga wariyey cabdullaahi bnu dinaar buu jamciyey ilaa wuxuu ka jamciyey soddon iyo shan dariiq soddon iyo shan dariiq oo cabdullaahi bnu dinaar looga wariyou keenay qaala warawaa yaxya bnu sulaym hada alxadiida can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar naafic waa kan can الnabiy sal اه l slm wahuwa wahamun xadiidka in naafic laga keeno waa wahm wahima fiihi yaxya bnu sulaym ayaa ku wahmiyey wالصaxiixu can cubayd اllahi bni cumar can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar can الnabiy sal ه slm hakada rawaahu غayru waaxidi can cubayd اllahi bni cumar qaala tafarada cabdullahi bnu dinaar bihada اlxadiid isagaa haysta marka xadiidka qaala baabu maa jaa fi man tawallaa qofkii ka weli dhigto hayra mawaaliihi mawaalidiisa keyrkood aw idacaa ilaa gayri abiihi sheegto qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can ibraahim ataymiy can abiihi qaala khaطabanaa caliyun faqaala man zacma ana cindana qofkii ku andacoodo agteenna inuu yahay shay-an shay naqra'uhu aan aqrino ilaa kitaaballaahi maahane iyo wahadihi saxiifata saxiifadan saxiifatun fiiha asnaanu libil waa saxiifada ay ku taalla geela da-diisa wa ashyaa-un iyo ashyaa min aljiraaxaati dhaawacyada ka mida ninkii intaa waxaan ahayn inaan hayno nagu sheego faqad kadab beenuu sheegay wa qaala wuxuuna yidhi fiiha qaala rasuulu llahi sal ll ly slam waxaa ku taal saxiifaddu almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr faman axdatha fiiha xadathan aw aawaa muxditan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal llahu minhu alla ka aqbali maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan walaa cadlan farad iyo sunno midna waman idacaa ilaa gayri abiihi aw tawalaa gayra mawaaliihi facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun lagama aqbalo wadimat lmuslimiina waaxidat waa mid yascaa biha adnaahum kan ugu hooseeyo ayaa u socdo qala hada xadiidu xasanu صaxiix warawaa bacduhm can اlacmash can ibraahim ataymiy can اlxaariث bni suweyd can caliyin naxwahu qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can caliyin qaala baabu maa jaءa fi الrajuli yantafi min waladihi qofka ilmaha ou dhalay iska inkirayo qaala akhbarana cabdاljabaar bn اlcalاء alcaطaar wa huwa laa ba'sa bihi wsaciid bn cabdالرaحman almaqzumiyu qaala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal jaءa rajulu jaءa rajulu min bani fazaarata nin reer bani fazaara yimid ila الnabiyi sal ه l slam uu yimid faqaala yaa rasuula اllah ina اmra'atii waladat gulaama aswada haweentaydii waxay dhashay wiil madow faqaala الnabiyu sal ه l slam hal laka min ibilin ninkaa marka wax kale oo uu naagtaas ku eedeeya ma qabin shakigiisa dhanba wuxuu noqday wiilaan ii ekaynaa dhashay ayb marka shakiga noocaas oo kale ictibaar ma leh hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam buu yidhi haa qaala famaa alwaanuhaa midabadeedu waa maxay qaala xumrun waa guduudan yihiin qaala fahal laka fiihaa awraqu mid booran ma ku jiraa awraq marka waa madowga ee u leexsan ee boorboorka alsawaadu almaa'ilu ila alghabarati waa madowga xoogaa boor dambaskana usoo eg ayb qaala nacam buu yidhi haa ina fiiha la wurqan waa ku jiraan kuwa sidaasa qaala anaa ataaha dalika xagguu uga yimid kaas qaala lacalla cirqan nasacahaa xidid inuu jiitayaa laga yaabaa waalidkii hore xidid hore inuu kan jiitay baa laga yaabaa qaala fa haadaa kan cunugaaga lacalla cirqan nasacahu xidid hore inuu jiitaa laga yaabo awooyaalka iyo dhinacyo badan inay wax un madow ku jireenaa dhici karta oo halkaa marka uu jiitay fir inuu jiitay marka ayb marka meeshaas waxaa laga qaadanaa qiyaaska leanna asal ee faraca meeshan ka muuqdo waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka hadduu sidan yidhaahdo kale qof qaqadaf sameeyey ma aha ilaa hadda qadafkii baa meel la saari lahaa naag cunug baa ii dhashay naagtayda cunugay dhashay aan ii ekayn uma dhiganto waa zaaniyad ma hadda inuu leeyahay maaha ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku isagoon caddayn haynin in ou hawen ou markaa yacni ilmo ou dhalay ou iska inkiro waa iyadana inay qalad tahay waana baabka wax loo keenay qaala hada xadiidun xasanun saxiix qaala baabu maa jaءa fi lqaafati hidasooca wixii ku yimid qaafa ama qaa'if waa ninka dadka isu ekaanshadooda kala sooci karo oo yaqaano qaa'ifaa la yidhaahdaa waa hidasooca qofka yaqaano oo dadku siday isu dhaleen iyo waxyaabaha kale garanaya qaafadaasuna dee waxbaa lagu dhisaa ayb waqtigan laftiisana dee qiyaafadu waxaan culumtan d n a-ga iyo waxyaabahaas lafteeda qaafadu waa gelaysaa ayb oo iyada lafteeda wax uun mararka qaar waa lagu waa lagu dhisan karaa leanna ninkan isaga laftiisu khibrad waayo waxa uu kusoo soocaya kanna qaa'if kama liito ayb qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna layث can ibni شhihaabi can curwata can caaishaةa ana الnabiya sal ly slama dakla calayha waa usoo galay masruuran isagoo faraxsan la farxad geliyey tabruqu asaariiru wajhihi iyadoo ay ifayso asaariiru wajhihi wejigiisa jeexjeexyadiisa saariirtu marka wejiga jeexjeexyadiisa waa meelaha oo aada moodeysa inuu ka laalaabay fa qaala wuxuu yidhi alam taray caaisha usoo galay marka wuxuu yidhi alam taray miyaadan arkin tarayna ayay ahayd lamtii jaasimadaa gashay nuuntii ala gooyey alam taray ayaa la dhaha marka alam tari iyo ma aha marka alam taray miyaadan arkin ana mujazizan ninka mujaziz la yidhaha nadara aanifan goor dhoweyd wuxuu eegay ilaa zayd bni xaarihata wa usaamata bni zayd faqaala wuxuu yidhi hadihi alaqdaamu gomadahan bacduhaa min bacdin qaarkood qaarka kale ay ka ahaadeen labadan lugood waa isdhaleen yani lugahani luga isdhalay waay bal fiiris weliba wejigooda ma arkin waa waa mara iyo waxbay huunaayeen keliya lugahu ka arkay markaasuu labadan lugood waa isdhalay nebigu marka waa ku farxay wuxuu ugu farxay wuxuu ugu farxayaa dadka qaar baa waxay dhihi jireen usaama iyo zayd isuma ekayn dabcan oo zaydna nin aad u cadow ahaa usaamana marka madow baa ku jiray marka waxay dhihi jireen marka isuma ekadaas iyo marka de zayd iyo usaamana nebigu meel weynay ka joogeenoo de mawaalidiisay ahaayeen markii ninkan isagoon arkin uu yidhi waa isdhaleen aad buu u farxay nebiga arrintaas ku farxay qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala waqad rawaa sufyaanu bnu cuyaynata hada alxadiida can الzuhriyi can curwata can caaishata wazaada fiihi alam taray mujazizan miyaadan arkin mara calaa zayd bni xaarihata wausaamata bni zayd ayuu soo maray qad gadayaa ru'uusahumaa iyagoo madaxyadoodii daboolay wabadad aqdaamuhumaa lugahoodiina ay muuqato faqaala wuxuu yidhi ina hadihi alaqdaama lugahaani bacduhaa min bacdin qaarkood qaarka kale ka ahaadeen qala hakada xadaanaa saciid bnu cabdiraxmaan wagayru waaxidi can sufyaana bni cuyaynata can الzuhriy can curwata can caaishata qala wahada xadiidu xasanu صaxiix waqad ixtaja bacdu ahli اlcilmi bihada اlxadiidi fi iqaamati amri اlqaafati waxaana loo deliishaday qaafada arrinteedu inay istaagayso oo wax lagu dhisi karo baabun fi xahi الnabiyi sal ly slam cala اlhadiyati qaafada marka inuu hal nin ahaado maa shardi a laba inay noqdaan war fiqigaa marka wararkaas dhan uu ku jira hadiyada in laysku booriyo qaala xadaanaa azharu bnu marwan albasriyu qaala xadaanaa moxamed bnu sawa qaala xadaanaa abu macsharin can saciidin can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal tahaadow isu hadiyeeye faina alhadiyata hadiyadu tudhibu waxara sadri laabta cuqdada iyo waxaa ku jiray bixinaysaa walaa taxqirana jaarat lijaaratiha yaynan xaqirin walow shiqa firsa firsini shaatin ri maji qoobkeeda jeexiisba ha ahaato qaala hada xadiidu gariibu min hada lwajhi waabuu macshar ismhu najiix mowla bani hashim waqad takalama fiihi bacdu ahli اlcilmi min qibali xifdihi ayay ku hadleen ayb qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati اlrujuuci fi lhibati hibada in lagu noqdo nicidda la naco qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf alazraq qala xadaanaa xuseyn lmuktib xuseyn almucalim can camr bni shucaybi can taawuus can ibni cumar ana rasuula اlahi sal ly slama qaal mathalu ladii yucdi lcadiyata midka siinta siinaya hibada bixinaya cadiyada dhiibayo uma yarjicu fiiha ku noqonayo kalkelbi ey oo kale weeyaan akala cunay xataa idaa shabica markuu dhergay qaa ama tagay uma caada laabtay farajaca fii qay-ihi matagiisii ku noqday qaala marka de mahmahdaasna de qof muslima ma ma laha qaala wafi lbaabi can ibni cabaas oo xadiidkay ku jirtay laysa lanaa mathalu saw mahmaaxun annaga malihin haddaan muslimiin nahay uu nebigu yidhi marka mar haddii sidaa uu mihaalkiisu yahay inuu ka dheeraado oo aan loogu maahmaahin arrintaas qال وفي الbاb عن بن عbاس وعبد لله بن عمرi qال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna بن أbي عdي عن حuسين المعلم عن cمر بن شhعyب qال xdثnي طاwوس عن بن عمر وبن عbاس يرفعاn الxadيiثa qال lا yحل للرجل uma xلaaلha أn يعضيa عضية inuu siiyo ثuma yrجiع فيiha ثuma huwa yrجiع فيiha ثuma huwa isagu yrجiع فيiha waa ku noqonaya ila alwaalidu waalidka maahne fimaa yucdii waladahu wuxuu siinayo wa mathalu ladii yucdi alcadiyata uma yarjicu fiiha kamahali اlkalbi akala xata ida shabica qa'a uma caada fii qay-ihi qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala shaaficiyu laa yaxilu liman wahaba hibatan uma xalaal aha qofkii hibe hibeeyo an yarjica fiiha inuu ku noqdo ila alwaalidu maahane falahu an yarjica inuu ku noqdo uu leeyahay fima acdaa waladahu ilmihiisa wuxuu siiyey waxtaja bihada alxadiidi ayuuna xujaystay wuxuu uxujaystay inaan lagu noqon karin ee waalidku inuu ceshan kara laakiin qisadii nucmaan bnu bashiir iyaa daliil u ah iyo ayb iyo ad xadiidkana daliil u ah ila lwaali ila alwaalidu fima yucdii waladahu kanuu daliishaday marka shaafici waxtaja bihada alxadiid tama alwalaa walhiba hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed